shaashad aad u weyn ay ka daawanayeen ciyaartii kama dambaystahayd ee koobka adduunka ee u dhexaysay faransiiska iyo argentina ayaa boqol hal qof oo dhallinyaro u badan waxay isugu soo baxeen fagaaraha makdhar garown ee magaaladani mombasa jawiga iyo dareenka taageerayaasha labadan kooxood kala taageersanaa ayaa aada u sarreeyey iyadoo ciyaartani oo aada u kululeyd oo ay fooda isdari waayeen labadani kooxood oo ay markii dambe kooxda argentina ay ku raysay rigoorayaashii loo dhigay ayaa taageerayaasha kooxda argentina oo garoonkan ku sugnayd waxa ay noo muujiyeen dareenkooda maadaama ay kooxdu ay taageersanaayeen ee argentina ay guusha ay qaaday
magacayga saddexaan waa cabdiraxmaan bin maxamed waxaan ku magac dheeraha alison ugu dambeyn caawa ciyaar weyn aa soo idlaatay ciyaarta runtii waxay ahayd ciyaar maaragtaan sii good ah ugu weyn runtii argentiin taageer weyn aa u muujinay waa dareemi kartaa waxaa meesha u maaran waxay ahayd argentiin maaragtaan inaad taageer isbood aan u muujino runtii caawa argentiin wax walbo loo samayn kara waxaa u sameynay runtii ciliteena u hubnay maaragtaan furaanada u siiwanay wax walbaa u sameynay waxaan leenahay argentiin hambalyo waxaan leenahay messi hambalyo dhammaankiiba argentiin aan leenahay la'aanta messi argentiin waxba ma ahaaleen garab duubnaal aan wada duubanahay argentiin iyo intaa taageero ayna taageerayaan aan guusha aan ku gaarnay waxaan leenahay argentiin mar walba guul koobkan in badan baa haminaynay alxamdulillah riyo walba mar un baynu moodaa riyadan waxay ahayd riyo aan in badan in badan aan raadinaynin alxamdulillah ugu dambeyntii haddaan noonu mooday waxaan leenahay sabraasadkiisana
Italia sana inshallah mar walba dan waxaan leeyahay wadanka kala soo socdane waa kii argentin hadduu ilaahay yidhaahdo viva argentin viva argentin adeer faysalas waxaan ii sheegaa caawa waxaa waa cayaar aad iyo aad u kulul oo xiiso badan oo aad iyo aad macnaa oo ajab oo hataa la dhacday maasha allah waan ku faraxsanahay aad iyo aad aan ku farax deega almara maradoon ama nin betela ayaa imaaday magaca mafaati lion messi waana ku taageersanaa aad iyo aad alla keligeyba macal dad badan dad badan taageero badan ayaa la taageer ilaa soomaali meel kas mafaante maasha allah walkayga waan ku faraxsanahay soo dhowaada abubakar nanafurahia sana messi ameshinda hii imedediketiwa kwa Messi na tunafurahi sana na tunashukuru kwa kila mtu ambaye amekuja hapa hivi leo.
damaashaad iyo dabaaldeg ayaa waxay ka dhex sameeyeen garoonkan iyagoo aad u malinaysid inay ka tirsan yihiin xulka argentina halka taageerayaasha kooxii taageersanaa faransiiska ay murug iyo walbahaar ay uga baxeen fagaarahani makadhar garown ee magaaladani mombasa guusha koobka adduunka ay ku guulaysatay kooxda argentina ayaa halkani si weyn looga dabaaldegay iyadoona dad badan ay isugu soo baxeen bartamaha magaaladani mombasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa